kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii saddex boqoliyosideetaniyosiddeedaad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doonno hodontinimada dhaqanka soomaaliyeed iyo siduu u xoojin karo nabadda iyo midnimada soomaaliyeed
waxaan bilowgii barnaamijyada taxanaha ee ku saabsan hodontinimada dhaqanka soomaaliyeed ku waraysanay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya daa'uud aweys kaas oo tilmaamay in dadka soomaaliyeed ay mideeyaan qodobo ay ka mid yihiin luuqadda lahjadaha diinta suugaanta gabayada heesaha iyo ciyaar dhaqameedyada kala duwanaanta dhaqamada iyo lahjadaha maxalliga ah ayaa waxay hodan ka dhigaan hiddawadareedka dadka soomaaliyeed dhaqan kasta oo adduunka ka jira waxaa hodan ka dhiga arrimo badan oo kala duwan lahjadaha looga hadlo soomaaliya waxaa ka mid ah afgarre oo sidoo kale loo yaqaano mahaaw jamiini oo sidoo kale loo yaqaano afbaraawe iyo afmaadoonte oo looga hadlo magaalada marka waxaa sidoo kale hodan ka dhiga dhaqanka soomaalida waxaa ka mid ah sheekooyinka iyo suugaanta ka tarjumaya sooyaalka iyo habnololeedka bulshada ee jiil kasta u gudbiyo kanxiga mahadsanid maxamed balse aan ugu horreyn barnaamijkeenna ku bilowno waraysi aan la yeelanay aweys xaaji nuur oo ah wariye ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose kuna hadla afmaadoonta oo ay dadka qaar u yaqaanaan afmarka wuxuuna ugu horreyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan qodobada ay ku tiirsan tahay hodantinimada dhaqanka soomaaliyeed
waxaan isleeyahay waxaa ugu horeeya afka afka markaan dhahaynana waxaan ka wadaa lahjadaha kala duwanaanshaha lahjadaha iyo maaragtay suugaanta suugaantana waxaan ula jeedaa maaragtay ka bilow maahmaahda iyo heese dhaqameedyada oo ama hees howleedyada ah gabayada tusaale ahaan guurowga shiribka iyo heesaha oo ayaga laftirkoodii kala duwan laakiin annaga inteena badan ay hal xaba noo wada yihiin oo hees hees aan iska dhahno laakiin deegaan kasta marka la joogo heesaha way ka duwan yihiin deegaanada kale waxay ka tarjumaan habdhaqameedka iyo howlaha iyo waxyaabaha ahmiyadda u leh deegaan kasta marka la joogo bulshadaas ahmiyadda waxa kow u ah waxaa laga yaabaa meel kale inaysan kow u ahayn ama aysan usoo dhoweyn heesahooda laga gartaa heesahaas magacyo badan ay leeyihiin kabebeyda ka mid ah shareerada ka mid ah wax badanaa ka mid ah waqooyigoo kale walsaqadii waxaasaa ka mid ah marka afka ugu horeeya oo lahjadaha ay hogaaminayaan maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda lahjada afmaadoonte muxuuse kaaga dhigan yahay adiga aniga waxay iiga dhigan tahay horta lahjadooyin kale oo aan isku dadayo way jiraan tusaale ahaan maaygo kale kan laakiin wuxuu iiga dhigan yahay marka maxaatiriga laga soo tago wax maaragtay aniga khibrad ahaan wax igu soo kordhinaya meel marjaci ah oo aan ku laaban karo mararka qaarkood waxaan arkaa dad waaweyn oo doodaya oo maaragtay weynaanshahooda yacni ama siyaasadda dad ku weyn ah ama ganacsato ah dad si kale aqoon u leh laakiin ereyo mararka qaarkood la isku qabsado la dhaho afka soomaaliga hodan ma ahan maxaa yeelay erey hebel oo af ingiriis ah asalkiisa ama af carabi ah looma haayo af soomaali rasmi ah markaasaa waxaa igu soo dhacda in ereygaas tusaale ahaan laga heli karaba afkaas maadoontaha laga heli karo marka wuxuu i tusinayaa in uu yahay af mararka qaar marjac laga dhigan karo iyo af loo laaban karo oo maaragtay asal noqon kara afka inkastoo hadda dad iga aqoon badan oo maaragtay iiga waayo aragsan xagga da-da ay joogaan laakiin waxaan isleeyahay in kugu filan afkaas waa ka taqaanaa waana qiyaasi kartaa taariikhiyan waxa afkaas iyo meesha uu maaragtay kasoo unkumay afka horta deegaanada looga hadlo waxay kasoo bilaabanayaan marka xamar laga baxo jaziira dhanaane awbucerow qoryaale maaragtay gendirsha ku tag waxaad tagtaa jilib marka iyo jilib marka laftirkeeda iyo deegaanada kale u dhow xitaa dhulkan hadda dhulkaas aan ku tilmaamay waa dhul xeebeedka dhulkan dhoobeyda laftirkiisii shaana looga hadlaa daanyerey deegaankii la dhahayay oo laakiin hadda magaca in laga bedelay aan u malaynayo daarusalaam loo bixiyey awdheegle iyo mubaarag meelahaasoo dhan waa looga hadlaa laakiin marka aan fiiriyey meesha xuduntiisu ay tahay oo yacni sida asalka originaalka camal looga hadlo waa gendarsha waaye marka marka la joogo waxaa kuu muuqanaya ereyada badankood iyo xitaa laxanka qaabka loogu dhawaaqayo in xoogaa wax ay baraxmeen oo ay ku baraxmeen afkan maayiga la dhaho iyo maxaatiriga laftirkiisa laakiin asalka oo qofkii aan afmaadoonta weligiisii maqlin marka uu gandirsho joogo waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inuu wax badan ka fahmo laakiin marka markuu joogo wax iska fududay la noqonayaan taasna waxaan isleeyahay marka maadaama ay tahay magaalo weyn oo degmo ah oo dad badan oo bulshooyin badan ay isugu imaanayaan inuu afkii qasmay oo wax badan ay isaga qasmeen awe sidee loo ilaalin karaa lahjadda afmaadoontaha si aysan u dabargo-in maxaadse samaysaan bulsho ahaan si aad u ilaalisaan afkan hadda maadoontaha keligiis ma aha afaf kale oo maaragtay lahjado ah oo ama ha lagu magacaabo af guri ha la dhaho ama af degmo ama tuula ha lagu sheego waxaa jira oo u baahan in aada looga shaqeeyo inaysan dabargo-in waxayna u baahan tahay laga soo bilaabo kaalin ay dowladdu leedahay gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta ay leedahay manhajka in wax badan maaragtay la fiiriyo il gaara loo yeesho aniga hadda dugsi saraan dhameeyey waxaan soo qaatay maado la dhaho suugaan hal maalin kuma arkin xitaa meel ay kaga qoran tahay afkaan maadoontaha iyo afafka kale ee la midka ah laakiin waxaan soo bartay sayid maxamed cabdulle xasanaa saas sheegay hebel afqaloocaa saas dhahay hebel kale oo wiilwaalaa saas dhahay dhammaantood dad oo waqooyigaas ku dhashay oo ku koray oo ku barbaaray waaye marka waqooyi hal meel waaye hal dhul waaye halkaas dhulna waxaa ka jiri kara hal dhaqan iyo hal afaa ka jiri kara laakiin afafkii kale sugaantii kale aawe kabeebeydii wixii dhan nalama soo barin gabayaana la xifadsiiyey af kastana hadaytis aan kuu sheegay wuxuu la jaan qaadayaa howl maalmeedka iyo shaqooyinka iyo dhaqanka deegaanadaas ka jira sugaantana la baray iyo gabayada dhan waxay la jaan qaadayeen geel dhaqasho xitaa wuxuu maaragtay inkirayaa jiritaanka iyo manfaca ay leeyihiin xoolaha intooda kale lo-da ariga digaaga kalluunka waxaasoo dhan in la kaluumaysto wuu inkirayaa gabay waxaa jira dhaqasho waa geela la dhaho oo maaragtay lo-da kasoo qaadaya waxaan waxba ahayn aaway marka dadkii kale ee beeraleyda ahaa aaway dadkii loleyda ahaa dadkii ariga ku tiirsanaa kuwii farsamada marka afka horumarin uu u baahan yahay in hal deegaan uu ku kooban yahay sugaanta marka laga hadlayo dhinaca waxbarashada la ballaariyo laga soo qaado halkaas deegaan ee deegaanada kale dhan la gaarsiiyo aan la inkirin dadka afafkooda warbaahinta marka la joogo iyo maamulada hadda maamul goboleedyaa jiro oo soomaaliya waxay rabtaa inay federaal ku dhaqanto federaalka waa inuu ogolaadaa waa inuu u diyaarsanaadaa in dadka afafkoodii lahjadahoodii loo horumariyo hal af oo guud halaysugu yimaado laakiin afafkan kale hala horumariyo suugaanta ha lagu horumariyo hala ogolaado in dadka maaragtay suugaantooda ay wax ku tiriyaan hala tartansiiyo hala dhiirigeliyo sidaasaa maaragtay kala duwanaanshaha dhinaca afka lagu horumarin karaa loogana ilaalin karaa in ay dabar go-aan ugu dambeyn ma jirtaa suugaan afmaadoonto ah oo aadna xasuusin karto maadoonte maala kunfali oo madaafuule marqabla geere maayada iska bii fidaatele iska bii fidaatele waxaa loo tiriyaa ilmaha yaryarka ah tusaale ahaan oohinta badan micnaha markay yaryihiin ilmaha isku mid maamugta kuwaa degan iska xasilan iska qosla kuwana dabeecad xumo camal waa ooynayaan marka waxaa la dhahay maxaa rabtaa maxaa rabtaa maqrib kasta marka la gaaro micnaha maanyada iska biifidaatee badaada waa iska buuxsantaa yani dabeecadaada waa isbedeshaa waa iska buuxsantaa adiga ya maxaa kugu dhacay waaye hooyooyinka inta badan ilmahooda ugu heesaan kuwo kale oo jaceyl waa jiraa waxay u badan yihiin laakiin dadka marka matalan ku nool fanaaniin leh fanaaniinta meeshaas ku badan tahay kuwa marka ku noolna waa kuu sheegay waxaa waaye dad afkooda uu baraxmay waaye oo uu baraxan yahay marka waa jiraan suugaan badanaa jirto heese badanaa jiraan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal wuxuu ahaa aweys xaaji nuur oo ah weriye ka soo jeeda gobolka shabeelle hoose kuna hadla afmaadoonta oo ay dadka qaar u yaqaanaan afmarka balse iminka aan u gudubno waraysi aan la yeelanay ibraahim sayid abacali oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda gobolka shabeelle hoose gaar ahaan magaalada markacadey islamarkaana ku hadla afmaadoonte ama afmarka sida dadka qaar u yaqaanaan wuxuu warrayn ka jawaabayaa su'aal ku saabsan kala duwanaanta dhaqanka maxalliga ah ee bulshadiisa sidee ayay kala duwanaanta dhaqanka maxalliga ah gacan uga geysan kartaa midnimada dhaqanka guud ee soomaaliyeed
horta kala duwanaanshaha ani waxaan u arkaa soomaaliya dadka ku nool dhaqankooda inuu kala duwan yahay hadba sida loo kala degan yahay meelaha masalan sida dhulalka xeebaha dhulalka beeraha iyo dhulalka xoolaha ay ku badan yihiin cultureka oo hadda dhulalka xeebaha waxa waaye culture oo u gaar ah ay leeyihiin iyo waxay leeyihiin luqad ayaga u gaar ah ay ku hadlaan iyo xirfado oo ayaga keliya loogu imaanayo oo u gaar ah oo xirfadahaasi kuwa kale aysan haysanin iyo sidoo kale masalan qaabka guurka uu dhacayo iyo sidoo kale waxaa jiro isku soo baxyo sanadeed oo dhaqameed ah aa jiro tusaale ahaan dadka oo degan degmada markacaddeega holshabeellada hoose oo aniga aan kasoo jeedo waxaan leenahay luqad oo gaar ah luqadaasi oo la yidhaahdo maadoonte luqadaasi marka ayaa iska leh dadka degan oo asalka ah gaar ahaan xaafadda saraha ictiraas xaafadda horseed iyo kulli adi dadka majority-ga ugu badan luqadda ay ku hadlaan waaye sidoo kale dhanka xirfadda haddaan fiiriyo markacadii waxaa lagu imaan jiray dhanka alindiga qaabka alindiga dharka loo tolo badnaan waxaa la qaadan jiray dharka alindiga la qaadan jiray laakiin hadda wixii oo dhan waa iska baaba-een iska yaraadeen oo amni dare awgeeda adwa hadda alindi iyo wax lasoo saar iska yaryihiin xirfadaha waxaa jiray dahabka iyo qalinka oo la shubaayo yani dad gaar ah yani banaadiriga oo magaalada marka degan ah keliya loogu imaan jiray dhanka oo dhaqanka diinta haddaan ka hadlane isku bax oo diimeed oo sanad sanadkii dhacayo laisku imaan jiray masjidka alcusmaanka oo hadda yani loogu daray magaalada marka markii la dhahayo dadka marka way iska dhahaan laakiin magaalada marka sideeda waxa waaye marka caddey min alcusmaan aa la dhahaa ugu dambayn sidee loo ilaalin karaa dhaqanka gaar ahaan midka luuqadeed maxaase bulshadaada arrintaas ka qaabaynaysaa ha horta dhaqanka guud oo soomaali ay leeyihiin horta waa la wada siman yahay dadkao dhan a dhaqankaas ku dhaqmaan luqadda soomaaliga anaga dhan aan ku wada hadalno laakiin dhaqanka gaarka ah yani faa'iido weyn ayuu u leeyahay dhaqanka guud maxaa yeelay wuxuu kusoo kordhinaa yani isbedelo ayuu kusoo kordhinaa wuxuu soo siyaadinaa hadda masalan tusaale ahaan dadka hadda markay isguursanayaan hadba dhaqanay leeyihiin hadda masalan anaga banaadiriga oo marka ku nool badnaan horta ayaga dhexdooda isguursado laakiin hadda waa waxay bilaabeen yani soomaali ay ku milmaan milmashaalkaasi ayaa wuxuu keenay dhaqanka guud in yani waxyaaba badan yani ay ka faa'iidaan ayaga naftoodii maanta in la barto maxaa la yidhahdaa dhanka masalan cuntada cuntada waagii hore yani dad oo gaar ah waxaa lagu imaan jiray cunto oo gaar ah laakiin hadda waxaa moodaa dadkii o dhan wixii inay barteen oo yani in lasoo minguuriyey dhaqankii oo gaarka ahaa uu kusoo milmay maxaa la yidhahdaa dhaqanka guud inuu kusoo milmay maxaa yeele hadda magaalada marka shalaysay ahayd ma ahan waayo dad badanaa imaaday dad badanaa soo degay dad badanaa wax badan ka faa'iidaystay hadda masalan shalay haddii oo la dhahayay badda kaluumaysatada dad gaaraa kaluumaysato kasi jiray maanta soomaali dhan kaluumaysato waayo hadda fiiri kaluumaysato markii la dhahayo dadkii hore masalan waxaa la dhihi jiray dad gaar ah reer maayo reer maayo masalan dadka la dhahayo waa dad oo ayaga keliya kaluumaysatada xirfadaha kasi jir waayo laakiin hadda waxaa arkaysaa dadkii o dhan waxay noqdeen reer maayay noqdeen marka maayo waxaa lalahaa baddaa lalahaa dadkii dhan reer maayay noqdeen taasi maxaa keenay isdhexgalkii isku dhexmilkii oo oo laisku dhexmilmay ayaa keenay masalan hadda taariikhda dadkii hore xataa markaan ka hadlo tusaale ahaan hadda dhaqanka dhanka diinta aniga hadda awoowaheyga sheekh cali maye aa la dhahaa aniga ibrahim sheekh sayid sheekh abacali sheekh maxamed sheekh cali maye hadda fiiri markaa fiirisid يعني شيخ علمي إله ونحرسته diinta qaabka uu dadka ku faafiyey taariikhdiis marka laga sheekeynayo sheekh calmayo wuxuu yani wax baray dad badan laakiin dadkaa badan konton qof oo gaar ah aa jiray oo la yiraahdo khulafa oo dad gaar aa jiray kontonkaas qof yani qabiilada soomaali dhanay ka koobnaayeen halkii marka oo khaliif ah ama shiiqa ah waxaa loo diri jiray dadkiisa uu baxaa waxaa laleeyahay dadka u tag dhaqanka diinta islaamka suuban gaarsii meeshaasi waxaa ka samaysaa xir badan ka sameey dhaqanka suuban geey ala dhihi jiray aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaal-kaasina wuxuu ahaa ibraahim sayid abacali oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada markacadey islamarkaasna ku hadla afmaadoontii ama afmarka sida dadka qaar ay u yaqaanaan wuxuuna marti noogu ahaa barnaamijka tubta nabadda intaas ayaanu kusoo gebagabeyneynaa barnaamijka tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen maxamed salaad cusmaan iyo anigoo ah faa'ise cabdiwarsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna adinkuu noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan